waliba magaalada baydhabo ee caasimadda kumeeldeerkan ee koonfur galbeed la gabagabeeyey shir wadatashi haya oo dhexeeya agaasimiyaalka wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baxda garsoorka shirkan oo muddo maalmood ee ku dareeray magaalada baydhabo iyo weliba haqaban qaabiyey xafiiska antidhuuraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya antidhuuraha xafiiska hantidhuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed umar axmed yeen warbaahintil wadaagii walyaabay hukubay kulanka waxaan u mahadcelinayaa howlwadeennada xafiiska la taliyaasha iyo kasoo qaybgalayaasha shirkeenna socday labada maalin oo runtii aan dareemayo in wax badan aan ka faa'iidinay muhiimadda xafiiska xantidhoorka guud uu u leeyahay dowladda iyo fahanka guud sida xantidhoorka uu u shaqeeyo iyo habka baarisada uu u qabto ayadoo la raacayo jaangooyooyinka ee caalamiga ah ugu dambayn waxaan xafiisyada hay-adaha kale aan ka codsanayaa ama aan ka rajaynayaa inay u hoggaansamaan shuruucda maaliyadeed ee dowladda iyo in si qaldan aysan u isticmaalin xantida dadweynaha ugu dambeyn waxaan kaga mahadcelinayaa kulankiina maanta meeshaas ugu imaateen dhammaantiin waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin dulqaadka aad noo fadiseen iyo shirkan oo shalay noo bilowday maanta intuu ayuu noogu egyahay waad ku mahadsantihiin dhammaantiin